إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحصان إلى يوم الدين أما بعد باب صلاة الكسوف مdaabaadka salaadiisa baabkiisii haadaa maxaluhu kan waa meeshii iyo maxalkii looga hadlaayey marka madoobaad uu yimaado qoraxdu ay madoobaato ama dayaxa salaada la tukado dayaxii haddii nuurkii ka tago iyadiioo habeen la joogo oo uu qayb ka miduhu madoobaato ama dhammaan ay madoobaato sharcigu wuxuu jideeyey salaad la tukado oo ilaahay loogu tadaruco oo ilaahay lagu baryo haddii qoraxdii qayb ka mida uu ka tago iftiinka ama dhammaan ayadana sidoo kale wuxuu jideeyey sharcigu salaad la tukado oo ilaahay lagu caabudo subxaanahu wa tacaala madoobaadkaas marka sida badan carabiga marka qoraxdu madoobaato kaafta la isticmaalo kusuuf dayaxana khusuuf aa la yidhaah mararka gobolna bilcagsi waa la yskaga isticmaalaa axaadiistana waa ku soo aroortay ayadoo qoraxdii oo madoobaatay khusuuf laleeyo kha la loo isticmaalay qoraxdaas iyo dayaxaas madoobaadka ay madoobaanayaan sababaha keenaya waa labo mid waa mid xisiya oo la dareemi karo dadku ay garo karaan culummada feraga taqaana way fahmaan xisaabay ku fahmaan waxaa dhici karta inay yidhaahdaan waktigaasay madoobaana inayna madoobaato waktigii maxaa yeelay waa shay xisaab ah oo falaga lagu xisaabiyo dadka yaqaan waxayna yidhaahdeen madowga waxaa keenaa waa xayluulatulqamari bayna alardi wa shamsi dayxiya wuxuu kala dhex galaa dhulkii iyo qoraxdii marka fayaxjubu daw fayaxjubu daw-a shamsi can ilardi markaa qoraxdii iftiinkeedii dayaxu dhulka ka xijaabahu iskaga aadinaa sidaas ayaa dhacda waa wax la fahmo sababka kalena waa sabab sharci ah oon banu aadanku caqliga ku fahmi karin laakiin waxyiga rabbi ku sheegay oo nabigu ummadda soo gaarsiiyey waxayna tahay iraadatullaahi takhwiifa cibaadihi allah wuxuu doonayaa addoommada inuu cabsi geliyo addoommadii ayaa mararka gobol kafla badane macaasida badane daacaadkii xataa salaadii khushuuceediiyaa yaraan ahoo salaad iska foorarsi yahay noqone dad badan cibaadadii oo dhan cibaado qaflad lagu samaynayo macaasina waa la samaynaa markaasoo kale rabbulcaalamiin addoommada wuu ku cabsigeliyaano waana xikmadda uu u madoobaynayo dayaxa iyo qoraxda labadaba waa xikmadda sharciga oo ilaahay u madoobaynayo xikmadda aan sheegnay sababka aan sheegnay oo maadiga oo xisiga oo ah in ay yidhaahdeen culummada falaga xisaabta taqaan madowgu wuxuu ka imaanaa xayluulatulqamari bayna alardi wa shamsi ma diidaydo alla inuu madoobaynayo sababtoo ah hadday yidhaahdeen dhulkii iyo qoraxdiiya dayaxu kala dhex galay yaa kala dhexgeliyey ayaga maa kala dhexgeliyey maya ma hor istaagi karaan oo ma jooji karaan war waa kala dhexgelaya hala hor istaaga ma dhihi karaan maya ayagu ma isku aadi karaan maya waa aayad ilaahay oo waxna laga ogaaday waxna aan laga ogeyn marka wax isbedelay male waxaa kala bedelaya isku aadinaya kala wareejina waa allah waa allah marka waxba arintaasu aayadnimadii kama bedelayso marka mar kastaba ilaahay addoommadiisa sharcigu u jideeye waa inay sharcigaas ku socdaan qoraxdu hadday madoobaato dayaxu hadduu madoobaado dadka gabal qaabab kaley u dhaqmaan qaar waxaad moodaa xataa mudaharaad qaab ah oo buuq inay kiciyaanoo idan inta dab lagu rido inta idan dab lagu rido magaalooyinka lala ordo oo caruuraha iyo xataa ay lumaan oo baadiyoobaan habeenkaas waa arrin aad la yaab leh ma ilaahayaa lagu mudaharaadaa subxaana allah waa arrin foolxumo badan weeye waxaa la rabaa arrintaasu markay dhacdo sharcigu siduu ka jideeyey in la aado oo ah in salaadan la tukado masaajidka loo cararo salaada iyo cibaadada loo argagaxo sidaasaa sharcigu amray sidaas wixii aan ahayn waa bidca iyo dalaal alxadiidu haamin walarbacuun xadiidka afartan iyo sideedeeya bacda almia rawaahu lbukhaariyu wa muslimuun bukhaariya muslima ka wariyeen can caaishata radia allaahu canhaa anna shamsa qoraxda khasafad madoobaatay bal hadda xadiidka fiiri khasafad khaadiyaa la isticmaalay waana qorax madoobaatay wey marka qorax madoobaadka khusuuf waa la yidhahdaa sharciga qoraxdiiya madoobaatay anna shamsa qoraxdiiya khasafad madoobaatay calaa cahdi rasuulilaahi waqtigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam fa bacafa nabigu wuxuu diray munaadiyan mid dhawaaqa munaadigaasoo yunaadii dadka u dhawaaqa oo ku dhawaaqa asalaatu jaamicatun laba qaaba loo icraabi karaa asalaatu jaamicatun waa mubtadiya qabar markaas asalaatu salaadu jaamicatun waa mid dadka isku keento masjidka iskugu keenayda taas marka waa caddahay waa mubtadiya qabar marka la yidhaha asalaatu salaadu jaamicatun waa mid dadka isku keenta isku imaada weeye waxaa kaloo bannaan asalaata in laga dhigo iqraa wax la ydhaha lagu nasbiyo ficil maxduufaa nasbinaa asalaata uxduru salaata weeye salaada imaada jaamicatan xaalo ay tahay mid dadka isku keenta asalaata waa la nasbinaa marka mafcuul oo ficil maxduufa weeye min baabi iqraa la ydhaha iqraa jaamicatanna waa la xalayna markaas asalaata salaada u imaada jaamicatan xaalay tahay salaadu mid dadka isku keenta marka sunnada sidaasa ah waqtigii nabigay madoobaatay sala allahu calayh wasalam marka haddii qoraxdu madoobato ama dayixu madoobaado sunnadii nabiga waxaa ah in mid dhawaaqo oo naadiyo adin caadiya lama adimi karo lamana aqimo laakiin sidaanay iska leedahay sunnada oo ah inuu la yidhaahdo asalaatu jaamica asalaatu jaamica waa in lagu dhawaaqo fajtamacuu dadkii waa isku yimaadeen wa taqadama nabiga hormaray imaamku dadka inuu ka hormaraa sunnada nabiga aheed imaamka dadka tujinaa inuu dadka ka horeeyo nabigaa hormaray fa kabara waa takbiirsaday salaadiiu xirtay wey waa takbiiratu ixraamkii wa sallaa wuxuu la tukaday arbaca rakacaatin afar rukuucood wey ragco maaha waa rukuuc afar rukuucood afar kaas rukuucoodoo fii ragcatayni laba ragca ku sugan iyo wa arbaca sajadaatin afar sujuudood waa laba ragco oo afar rukuucood leh afar sujuudna leh laba ragca inay afar sujuuda leedahay awalba waa la yiqiin salaadaha kale laakiin salaadan waxay uga duwan tahay afar rukuucooday leedahay sidaas darteeda salaad qaabkeeda loo tukadaa ma jirto qaabka loo tukana waa sidaan waa la xidhana salaada marka la xirto oo la akriyo ducaa listiftaax oo ilaahay la magan galo faatixadiiyaa la akrina faatixadii markuu imaamkii akriyo dadkuna waa akrinayaan haddana qur-aankii kaleu akrinaa ka dambeeyey oo weliba qur-aan dheer ou akrinaa suuratulbaqara oo kalea waa rukuuca markuu rukuuco rukuuc dheer uu rukuucsanaana markuu rukuucda madaxa soo qaado samic allahu liman xamida uu yidhahdo rabbanaa walaka alxamdu khalaas faatixadii haddana bilaaba waa istaag kale waa istaag kale bismi illahi raxman raxiim faatixadiiu bilaabaa markuu dhammeeyo suurad dheer u akrina laakiin tii hore ka gaaban markuu dhammeeyo haddana rukuuca rukuuc kale weli lama sujuudi rukuuc kalow rukuuca rukuucdaas waa dheerayna laakiin tii hore inay ka gaabantaa la rabaa markaasuu madaxa soo qaado samic allahu liman xamida khalaas markaa markaan gacmaha waa laalaadina gacmaha waa laalaadina samic allahu liman xamida marka la yidhaahdo oo gacmaha lasoo qaadaana dee markii aan tilmaamaynay qaabka loo tukadaan sheegnay oo marka salaada la xidhanah oo kale way gacmaha waa in labadan garab lagu aadiyaa labada calacalood qabarkooda labada garab waa in lagu aadiyaa ama wax yar inta kor loo qaado dhagaha la gaarsiiyaa marka samic allahu liman xamida markuu yidhahdo rukuucdaas labaad uu madaxa ka soo qaaday gacmaha waa iska sii daysana rabbanaa walaka alxamdu khalaas kadibuu sujuuda sidii loo sujuudi jiray laba sujuudood iyo fadhi u dhexeeyo dhaadheer ragcada kalena sidaasoo kale u tukana marka salaad ku kayfiyaahu ma jirto marka afar rukuucood oo laba ragca ku jirta iyo afar sujuudood waa sidaas weeye xikmadda ku jirta waxaa ugu weyn oo ka mid a ilaahay awooddiisa dadku inay dareemaan koonkan inuu asagu maamulayo qoraxda iyo dayaxa waa aayaad waaweyn markuu doono iftiinka ka qaada markuu doonona iftiinu u yeera markuu doono waa rida markuu doonona waa soo bixina marka tasarufkii iyo maamulkii alle dadku inay arkaan taas ay ku soo xasuusanayaan aakhirana nuucaasaa loo bedelayi doonaa oo ilaahay tasarufkiisa sidaas uu adduunka u maamulayo marka qiyaamuhu dhacayo qaabkaasuu ilaahay u bedelayaa markaasay qorax iyo dayixiyo madmadoow ayaa soo baxayo meeshay u dhici jireenayba ka soo laabanayaan wakhasafa alqamaru wa jumica ashamsu walqamar marka waaba madoobaanaaba dayixi waa madoobaana qoraxdii waa laisku keenaya dayixi aakhiro marka tasarufkii koonka wax nalaka tusaya tasarufkii koonka ayaa ilaahay wax naga tusaya marka waa iclaamin oo dadka la ogeysiinaya awoodda alleh iyo maamulka alleh subxaanahu wa tacaala waa in dadku ku baraarugaan markaasoo kaleeto culummada jumhuurtoodu waxay mareen waa sunno sidaasay mareen culummada gobol hadday ijmaac ku sheegeen inay sunno tahay imaam nawowi sharaxa muslimka wuxuu yidhi waa ku ijmaaceen culummadu juska lixaad boqol sagaashan iyo sideed shawkaanina nayloodaarka siduu yidhi ibnulxasin maraatibulijmaaca siduu yidhi laakiin ijmaacaasu ma sugna xaafid ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu ihi jumhuurtu waxay mareen sunna mu-akada inay tahay abucawaana laakiin saxiixiisa biwujuubihaa ayuubaa ku sheegay ma aanan aragu yidhi cid kaleeto ilaa arrinta laga sheegay maalig oo asna yidhi jumcadii ay la mid tahay maahane iyo abuu xaniifa oo sidaasoo kaleeto laga soo guriyey inuu yidhi waa waajib marka culummada gobol ay yidhaahdeen waa waajib weeye macnaheedu qaabka loo tukanaana waa qaabkaas aan sheegnay khudbayna leeda marka la dhammeeyo khudbaa ka dambayda oo imaamku khudba inuu akriyo ayaa laga rabaa sidaas oo ah afar rukuucood iyo afar sujuudood sidaasaa loo tukanaa waxaa jira axaadiista gobol oo sheegaya saddex rukuucoodba ragco walba saddex rukuucood iyo axaadiis sheegayda ragco walba afar rukuucood iyo axaadiis sheegayda ragco walba shan rukuucood xaafid ibn xajar fatxubaariga juska labaad شhan boqol soddon iyo ko ilaa شhan boqol soddon iyo labo wuxuu leeyahay axaadiista caaisho ay wariday iyo cabdullaahi bn cabaas iyo cabdullaahi bn camar axaadiistaasoo laysku waafaqay ayaa sheegaya ragco walba laba rukuucooday leeda iyo laba sujuudood axaadiista kale kuwa sheegaa saddex rukuucood ragco walba kuwa sheegaya afar rukuucood iyo kuwa shan rukuucood sheegaa laa yakluu isnaadun minhaa can cila wuxuu leeyahay hal sanad oo ka mida cillo kama marna ilaa ku wada jirta kuwa kale marka midaasaa la qabsanaya laa yakluu isnaadun minhaa can cila uu leeyahy sidaasna waxaa caddeeye inuu leeyahay bayhaqi iyo ibn cabdilbari saas ayuu leeyahay alxadiiu taasic walarbacuuna bacda almia xadiiska afartan iyo sagaaleeyo boqol ka gadaal rawaahu lbukhaariyu wa muslimu bukhaari iyo muslim ayaa ka wariyaan can abi mascuudin cuqbata bni camrin alansariy abi mascuud saxaabiga lahaa cuqbata bni camrin alansariy albedri radia allaahu canhu qaala saxaabigaas wuxuu yidhi qaala rasuulullah rasuulka allaa yidhi sala allahu calayhi wasalam ina shamsa qoraxda iyo walqamara dayaxa aayataani waa laba calaamadoodoo awoodda alle lagu garto labadaas calaamadoodoo min aayaatillaah ilaahay aayaadkiisa awooddiisa lagu garto ka mid ah waa calaamadaha awoodda alle lagu garto wax ka mid ah yukhawifu ilaah wuxuu ku cabsi geliyaa bihimaa labadaas aayadood cibaadahu addoommadiisa xikmaddii waa taasaa marka marka nuurka ilaahay ka qaadayo addoommadiisuu ku cabsi gelinayaa subxaanahu wa tacaala nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam wa inahumaa qoraxda iyo dayaxa laa yankhasifaani uma madoobaadaan limowti axadin qof dhimashadiis qofkaasoo minannaasi dadka ka mid ah qof dhimashadiis uma madoobaadaan ilaahay waa la naxariis badan qoraxdu maalinkay madoobaatay waa maalinkuu dhintay wiilkii nabigu dhalay salى اlahu calayه wasalam oo ibraahim ahaa wiilkii nabigu dhalay salى اlahu calayه wasalam oo ibraahim ahaa xikmaddu maxay aheed xikmaddu maxay aheed ilaah waa mid xikmad badan subxaanahu wa tacaala carabtaa waxay dhihi jireen qoraxdu ama dayaxa markay madoobaanayaan nin weyn oo qiimo weynaa dhintay ama nin weynaa dhashay saasay dhihi jireen ilaahay weyna wuxuu doonay caqiidadaas faasidkaaho jaahiliga inuu baaba'sho arrinta haddii uun afka keliya laga sheego waxaa dhacda dadka inaysan aad u saamayn laakiin ficlan markay u dhaxsho dadku dareenku kacay haddii laga hadlo waa arrin aan marnaba la halmaami karin maalinkii qoraxdu madoobaanayda waa maalinkuu dhintay wiilkii nabigu dhalay sala allahu calay waslam oo ibraahiim ah markaasay yahuuddii qaylsheen oo ay yidhahdeen ha haa hoo ilaa iyagu waxay rabaan caqiidada muslimka inay fasaadiyaan aynaan wiil nin weyn ayaa maanta dhintay waana sidii lagu yiqiin qoraxda inay madoobaato markaasoo kale nabigu markaasuu sheegay nabigu diinta caddaynteeda kama leexleexa jirin qofnana mujaamalo uguma samay jirin waa wiilkiisii waxaa dhintay gaaladu fiir markaasay le nin weyn u ahaa qaybo badan wiilku ma dhahayo haahoo wiilkayga nin qiimo badan ahay saas u madoobaatay ma dhaha diinka alle ka lexleexa maa nabigu sala allahu alay slam soo ma jeedo nabigu wuxuu yidhi sidaan wainnahumaa qoraxda iyo dayaxa laa yankhasifaani uma madoobaadaan limowti axadin qof dhimashadiis uma madoobaadaan qof dhimashadiis qof dhalashadiis uma madoobaadaan ilaahay baa ku cabsi gelina addoommadiisa qofkaasoo min annaasi dadka ka mid ah waa caddaatay marka caqiidadaas maalinkaasay baabado cirib go-day nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam faidaa ra'aytum markaad aragtaan minhaa aayadda xaggeeda shay-an wax haddaad ka aragtaan aayaddaas ilaahay oo qoraxdii iyo dayixii ah haddaad wax ka aragtaan oo madow ah fasalluu tukada waa amar culummada waajibkaa tiri fasalluu waxay yidhahdeen amar wey walamru yaqtadi lwujuub amarnimadaasaa laga qaadanaya yidhahdeen waajibnimada shay nabigu hadduu amro asaaratan waa waajib halkaasay ka qaateen sidaas marka way sidaa saxdaa markii madow la arko in foox la shido iyo in la qayliyo in la banaanbaxo ma ahan waa in loo argagaxo salaada oo masaajidda loo cararo fasalluu tukada wadcuu ilaahay barya xataa yankashifa ilaa uu faydmo maa bikum waxaynu ku sugan markaa qoraxdu markay madoobaato sidaasaa nabigu amray sala allahu alay slam waa in la tukado ilaahayna aad loo baryo ilaahay loogu tadaruco ilaa qoraxdaasu ay ka caddaato hadday caddaato intaan salaada la gelin salaaddii waa tagtay day caddaato iyadoon salaaddii weli la gelin day caddaato khalaas weeye la geli maa markaas kadib laakiin waxaa la rabaa intay madowdahay in la galo salaada waa tagtay haddii ay kaa caddaato waa tagtay marka haddii salaada laakiin laga baxo iyadiioo madow salaad kale la tukan maayo baryada iyo adkaarta iyo ducada iyo sadaqada kuwaasaa la wadaa wey alxadiiثu اlkhamsuun bacda اlmia rawaahu الbukhaariyu wa muslimu can caaisha radia allahu canha xadiiska boqol iyo konton bukhaari muslima waxay ka wariyeen caaisho ilaa raadiga ka noqdeen annahaa caaisha qaalad waxay tidhi khasafat ishamsu qoraxdiiyaa madoobaatay calaa ahdi rasuulilaahi waqtigii rasuulka salى اllahu calayh wasalam qoraxdiiyaa madoobaatay marka khusuuf qoraxda waa loo isticmaala sharci fasallaa rasuululahi rasuulka alla waa tukaday sala اllahu calayh wasalam fasallaa rasuululah rasuulka alla waa tujiyey binnaasi dadka fa adaala waa dheereeyey alqiyaama istaaggii qaabkii nabigu u tujiyey ayay noo tilmaameen istaag dheer wey faatixadii markuu akhriyuu qur-aan dheer akhrina uma rakaca waa rukuucay nabiga sala اllahu calayh wasalam faadaala waa dheereeyey arukuuca rukuucdiina waa dheereeyey rukuuc dheer uu rukuucay uma qaama nabigu waa istaagay faadaala waa dheereeyey alqiyaama istaaggii dambe oo istaaggaas dambena asna faatixadii anta la akriyaa qur-aan la akrina walxaal ayuu istaagay huwa istaaggaasu duuna alqiyaami istaaggii uu ka sokeeyo istaaggii alawali ee horreeyey istaag oo istaaggii hore ka sokeeya ayuu walxaal ayuu dheereeyey dhe alqiyaamada ka xaalee walxaal ayuu dheereeyey huwa qiyaamkaasu duuna alqiyaami istaaggii uu ka sokeeyo istaaggii alaweli horeeyey uma rakaca waa rukuucay haddana fa adaala waa dheereeyey arukuuca rukuucdii walxaal huwa rukuucdan dambe duuna rukuuci rukuucdii uu ka sokeeyo rukuucdii alaweli horeeyey rukuucdii hore xoogaa ayuu ka gaabiyey uma sajada waa sujuuday marka fiiri halkan kuma sheegin ictidaalkii rukuucda labaad markuu madaxa ka soo qaaday ictidaalkii ma sheegin ictidaalkii ma sheegin laakiin ictidaalka waxaa sheegaya xadiidka jaabir ee imaamu muslim saxiixiisa uu ku wariyey ayaa sheegayoo leh uma rafaca faadala madaxuu soo qaaday waa dhereey waa dhereey wakadaalika waxaa sheegaya xadiidka sunanu nasaa-igaasna waa sheegayaa marka xadiidka saxiix muslimka ee jaabir uu wariyey kaasaa sheegaya uma rafaca faadaala uma rakaca faadaala uma rafaca uu leeyahy ictidaalka marka xadiid saxiix muslimkaa sheegaya jaabir marka waa ictidaalay weliba ictidaalkana waa la dheerayna waa la dheeraynaa uma sajada nabigu waa sujuuday faadaala waa dheereeyey asujuuda sujuudii marka fadhigii u dhaxeeyey labada sujuudood xadiidkan ma sheegin laakiin xadiidka sunan nasaa-iga ku sugan min xadiid cabdillaahi bni camar ibni caas xadiidkaasaa sheegayoo leh uma rafaca ra'sahu wa jalasa fa adaala aljuluusa waa fadhiistay fadhigana waa dheereeyey uma uma sajada fa adaala sujuuda sujuuddii labaadu sujuud iyadana waa dheereeyey marka fadhiga u dhaxeeya labada sujuudoodna waa la dheeraynaa labada sujuudood labadood waa la dheeraynaa uma facala nabigu waa sameeyey fi rakcati اqraa fi rakcati اlأkhraa ragcada kale ayadana waa sameeyey uma facala waa sameeyey nabigu fi rakcati اlأkhraa ragcada kale midla maa shay wax la mid ah facala uu ku sameeyey fi rakcati ulaa ragcadii hore ragcadii hore wuxuu ku sameeyey oo kaleu ku sameeyey fi lkayfiyati laa fi lmiqdaari xagga kayfiyaday kala mid tahay ragcada dambe ragcada hore qaabka loo tukanaa laakiin qadarka kala mid ma aha waa ka gaabanta marka waxaa leedahay fi lkayfiyati laa fi lmiqdaari kayfiyaday kala mid aheede xagga qadarka kamala mid maahana waa ka gaabneed waa ka gaabneed xadiiskaa noo noo caddeeyey uma facala waa sameeyey fi rakcati اlqraa ragcadii kale midla maa shay wax lamida facala uu ku sameeyey fi rakcati اluulaa ragcada hore wuxuu ku sameeyey fi lkayfiyati xagga qaabka laa fi lmiqdaari xagga qadarka maya waa ka yareen waa ay ka yareen uma insarafa salaadiiyuu ka gadoomay nabiga salى اllahu calayh wasalam salaadiiyuu ka baxay walxaal ayuu ka baxay salaadii tajallad qad tajallad ay caddaatoo faydantay ashamsu qoraxdii qoraxdii oo faydantoo madowgii ka wareegay oo caddaatay oo iftiintay fakhadaba naasa dadkii u khudbeeyey marka khudbay leedahay salaada qoraxmadoobaadka iyo dayaxmadoobaadka markii la tukadoo laga baxo waxaa la rabaa inta imaamku istaago inuu khudbeeyo oo dadka uu munaasabadan kala hadlo oo u sheego waxa aayaadkan u soo muuqdeen waa qaflo iyo macaasi iyo cuquubo dadku inay muteen oo sababkii cuquubada lagu heli lahaa sababtii dadku inay sameeyeen in marka laga toobad keeno oo ilaahay loo laabto intaan ilaahay ciqaabkiisa iyo cadaabkiisu soo degin dadka in lagu baraarujiyaa la rabaa markaas fakhadaba naasa dadku u khudbeeyey faxamidallaaha allah ayuu mahadiyey wa afnaa calayhi alluu tilmaamay uma qaala wuxuu yidhi inna shamsa qoraxda iyo walqamara dayaxa aayataani waa laba calaamo oo min aayaatillaahi ilaahay calaamadaha awooddiisa lagu garto ka mid ah iyo koonka siduu u maamulaa laa yaksifaani uma madoobaadaan limowti axadin qof dhimashadiis walaa lixayaatihi qof noloshiisna uma madoobaadaan faidaa ra'aytu markaad aragtaan daalika madowga fadcullaah alla barya wa kabiruu alla weyneeyo takbiirsada wa salluu tukada wa tasadaqu sadaqaysta xadiidkan marka wuxuu noo kordhiyey masaa'il cusub oo ah salaad iyo in ilaahay la baryo xadiiska horaan ku ogaanay laakiin in adkaar badan la akriyo oo la takbiirsado oo sadaqana la bixiyo sadaqana la bixiyo saasuu noogu daray xadiiskan uma qaala nabigu wuxuu yidhi yaa ummata muxamadin nebi muxamed ummaddiisiiye wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa min axadin qofna ma ahan aqyaru mid ka qiiro badan min allaahi allah maa min axadin maada labaa ku bannaan in laga dhigo xijaasiyadii camal fali jirtay oo sida laysa u camal fali jirtay mintu waa zaa'ido axaduna waa isimkii maada aqyarana waa khabarkiio waa la nasbina aqyara alaleey waxaa kaloo bannaan maa tamiimiya inta laga dhigo maada ma camal falaydaa laleeyahay min axadin waa mubtade minta zaa'idaa mubtadahay gashay minta zaa'idada aqyaru waa khabarkii sidaasaa loo rafcina labadaba bannaanya wallaahi allaan ku dhaartay maa min axadin ax qof ma ahaanin aqyaru mid ka qiiro badan minallaahi allah an yasniya min an yasniya inuu sinaysto cabduhu addoonkiisa oo tasniya ama ay sinaysato amatu addoontiisa qofka waagii hore addoommaha dadku lahaa jireen qofka marka addoonkiisu inuu sinaysto ama gabadhii addoonta oo u lahaa inuu sinaysto qofka banu aadanka waa ka qiroona waa ka waan aaduuna uga xumaana allah subxaanahu wa tacaalaa addoommadiisu inay caasiyaan waa ka qiroobaa addoon qiirada allah uu ka qiroona iyo qiirada addoommadu ay qiroonayaanna wax isshabbaha maaha allah qiirada uu qiroona waa mid asaga u laa'iqa weynankiisa iyo ilaahnimadiisa qiirada addoommadu qiiroodaanna waa mid u laa'iq ah dacfigooda iyo makhluuqnimadooda shaqo iskuma laha dhammaan sifo kastoo ilaahay sheegtana waa nuucaas dariiqaasa la marsiiya hadda addoommadu samciyay leeyihin waxbay maqlaan allahna samciu leeyi wax waa maqlaa laakiin shaqo iskuma laha samciga addoonku waa mid laa'iq u ah dacfiga iyo makhluuqnimada addoonka samciga allaahna waa mid laa'iq u ah khaaliqnimada iyo kamaalka ilaahay marka sifo markuu ilaahay sheegto ilaahay bay laa'iq u tahay midda addoommadana ma shabbahdaa la yidhaah qofkuna intaas hadduu fahmo cudurku waa ka baxayaa inuu sifaadda alla diido sifaadda alle qofka diida waa qof ilaahay weyne amarkiisii diiday waa qof warkii nabiga diiday sala allahu calayh wasalam qofka ilaah iyo addoommada isku shabbahna waa qof gaaloobay ilaahay maqluuqaad makhluuqa ma shabaho laysa ka milihi shay ilaahay wax lamida lama arko marka badbaadadu waxay tahay aayaddaas inaad ku socoto laysa ka milihi shay ilaahay shay shabaha ma jiro wahuwa samiic albasiir samci iyo basarna waa leey marka maxay aayaddu ku tusee allah samci iyo basar isku tilmaamo wuxuuna kuu sheegay inuusan addoommada shabihin maxaad ogaatay sifo kastoo ilaahay isku tilmaamo sida samciga iyo basarkaas waa mid asaga laa'iq u ah midda addoommada ma shabahdo waa sidaas sifo kastoo ilaahay isku tilmaamo waa sidaas qofku haddii uu marka sifo kastoo ilaahay isku tilmaamo ama nabigu ku tilmaamo sala allahu calayh wasalam hadduu yidhaahdo sifadaanu ilaahay bay laa'iq u tahay midda addoommadana ma shabahdo waa qof nabigii raacay waa qof ilaahay rumeeyey laakiin hadduu addoommada ku shabaho ilaahay waa qof gaaloobay oo aayadda beeniyey qaybta hore laysa ka milihi uu beeniyey laysa ka milihi shay uu beeniyey hadduu yidhahdo ilaahay iyo addoommada isshabaha hadduu yidhaahdo ilaahay sifadiisa diidana oo samci male basar male uu yidhahdana wahuwa samiicu basiir u beeniyey waa gaaloobaa marka badbaadadu waxay tahay aayadda wada rumeen sifo kastoo ilaahay isku sheegto waxaad tidha alla waa leeyahay tii nabigu ku sheegana waxaad tidhahdaa alla waa leeyahay aayadda wada rumeeyo waxaad tidha ilaahayna sifadiisu makhluuq ma shabahdo hadda fiiriya bal hal sifo soo qabo aayaddan maxaa ilaahay iskugu sheegay wahuwa samic albasiir samci iyo basar isku sheegay samciga allah waa azali meel uu ka soo bilowdo ma jirto mar kasta alla wax waa maqli jira laakiin samciga makhluuqu waa xaadis waa wax gadaal ka yimi adiga maba jiri jirin adiga dhamo mar dhowaa alla ku abuur marka alla ku abuuraa samciga lagu yeeho taadu waa xaadis midaalena waa azali meelna kama soo bilaaban tan kale fiiri samciga allah waa abadi meeluu ku dhammaana maleh weligiis alle samcigiisa waa leeyi meeluu ku dhammaado samciga alle ma jiro laakiin midda addoommadu waa faaniya hadday baabice hadduu qofku inta baaboo aboor cuno a isaga dhan samcigiisa wixiisa dhan waa ba'aya xataa iska da aboor naftu markay ka dhacda waxba maqli ma isagoo meeshaa yaalla marka waa shay faaniya oo tegaya sifada allahoo samciga alle waa kaamil wax uusan maqlaynu ma jiraan laakiin samciga addoommadu waa naaqis derbigan shadiisa waxa jooga maqli maydo fiiri waa naaqis soo ma jeedin waa naaqis samciga alle waa sifo daatiya asaga iskale cidno ma siin samciga laakiin addoommada ilaaha siiyey saas darteeda meequu ka qaata oon samci lahayn waa sifo alla siiyey ayagu ma laha waa wax alla siiyey laakiin tan alle waa sifo uu iska leeyay cidnama siiy marka ma waxaasaa isshabahaan say isku shabahaan meel iskama shabahaan dhammaan sifaadda alle halkaasaa la marsiiya markaad aragto sifo ilaahay sheegtay ama nabigu ku sheegay sala allahu calayh wasalam hadday magaca iska waafaqaan mid addoon waxaad ogaataa afartaasay ku kala duwan yihin meel iskama shabahaan marka meel iskama shabahaan uma qaala nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam yaa ummata muxamadin nebi moxamed ummadiisiiye wallaahi allaan ku dhaartay maa min axadin qof ma ahan aqyaru mid ka qiiro badan oo calaa cabdii uga qiiro badan addoonkiisa min allaahi allah an yasniya min an yasniya inuu siyaysto cabdu addoonkiisa ow tasniya ay siraysato amatu addoontiisa macnuhu wuxuu yahay addoonka qiirada uu qiiroonaa calaa cabdihi wa amati uu u qiiroonaa waxaa ka qiiro badan addoon allaah qiirada uu u qiiroonaa addoommadiisa calaa cibaadihi markay alla caasiyaan marka macnaheedu waxay tahay macaasi markaad samaydo cala allah kugu dhacayda is-ilaali ilaahi weynaa waan ka qiroonaya marka is-ilaali ilaahay ha caasini iska ilaali macaasida wey nabigu wuxuu yihi salى اlahu calayh wasalam yaa ummata muxamadin nebi moxamed ummadiisiiye wallaahi allaan ku dhaartay low taclamuuna haddaad ogaa lahaydeen maa aclamu waxa aan ogahay cadaabka alle darnaantiisa shiddadiisa la daxigtum qaliilan in yaraad qosli lahaydeen wala bakaytum kaiiran wax badanna waa booyi lahaydeen laakiin jahli aadnan cadaabka alle warkahayn cadamada alle aadnan garanayn ayaad in badan la qoslaydaan wey ee qof cadaab ka dambeeya ma qoslo mana badiyo qosolka hadduu qoslana wa fii lafdin waxaa ku sugan fastakmala nabigu wuxuu dhammaystiray arbaca rakacaatin afar rukuucood wa arbaca sajadaatin afar sujuudood waana laba ragco waxaa nabigu tujiyey salى اlahu calيه wasalam alxadiiثu alxaadi wاlkhamsuuna bacda almia xadiiska konton iyo koobeeyo boqol ka gadaal rawaahu اlbukhaariyu wa muslimu bukhaariya muslim ayaa wariyeen can abi muusa alashcari ayay ka wariyeen radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi abu muusa alashcari khasafat ishamsu qoraxdiiya madoobaatay calaa zamaani rasuulilaahi sala allahu calayh wasalam faqaama nebigu waa istaagay fazican xaalo uu yahay mid argagaxsan qofka muuminkaa saasaa laga rabaa waa inuu cabsado qoraxdu markay madoobaato ama dayaxa waa in cabsi weyn aad ku gasho nebi moxamed sala allahu calayh wasalam ilaahay doortay dembigiisi hore dhaafay kiisii dambe dhaafay markii ay madoobaatay qoraxdii isagoo argagaxsan cabsanaya uu salaada u cararayo masaajidka waa isbedelay caadi inaad iska noqotaa waa nasiib daro faqaama waa istaagay fazican xaalu yahay mid argagaxsan yakshaa xaalu ka cabsanaa an takuuna saacatu saacaddi inay dhacdo kaanadaana taama waa kaana taama macnaheedu bimacnaa waqaca wey yakshaa xaalow ka cabsanayo an takuuna saacatu an taqaca saacatu in saacaddii qiyaamuhu dhacdo uu ka cabsanayo waxay yidhahdeen culummadu isweydii waxaa leh nabiga sala اllahu calayhi wasalam wuxuu sheegay asaga gadaalkiis soddon sano xukunka sidii uu ku waday oo dariiqadii nabinimada dad ku wadaaya inay hay doonaan waa abubakar iyo cumar iyo cuثmaan iyo cali waa og yahay in asaga gadaalkiis adduunyadu jiri doonto nabigu wuxuu sheegay salى اlahu calيه wasalam aayaad iyo calaamado waaweyn inay ka soo horeeyaan qiyaamaha sida yajuuja wamaajuuj inay soo baxaan sida dajaal oo kaleeto sida daabatul ardi oo kaleeto sida khasfi oo dhulka saddex meelood dhulka laga goynayo oo kale sida qoraxdu inay ka soo baxdo meeshay u dhici jirtay oo kale marka waxaa isweydiintu waxay tahay nabiga intaas asagaa sheegoo ogaa maadaama u intaas ogaa qoraxdu markay madoobaatay inay saacaddii qiyaamaha noqoto see ugu meliy oo uga cabsada waxay jawaabtu tahay sida xaafid ibnu katiir ku jawaabay calaamadihii waaweyna mid ka mida in noqotuu ka cabsanaya ee maaha wuxuu ka cabsanayay qiyaamihiiba inuu dhaco xayla taas wuu ogaay isagaaba ilaahay u waxyooday oo sheegay in calaamada ka soo horeeyaan laakiin wuxuus yidhi calaamadihii mid ka midaba amay noqotaaba calaamadihii mid ka mida amay noqotaa saas weeyu yidhi xaafidku xataa ataa ilaa uu yimid almasjida masjidka ilaa uu yimid ayuu argagaxsanaa faqaama nabigu waa istaagay fasallaa wuxuu tukaday biatwali qiyaamin istaaggii ugu dheeraa wa rukuucin wa atwali rukuucin rukuucdii ugu dheeraa wa sujuudin wa atwali sujuudin sujuuddii ugu dheeraa maa ra'aytuhu dhirirkaas adwalkaas adwalkaasoo maa ra'aytuhu nabiga aanan arag yafcaluhu xaal uu samaynayo adwalkaas marka ra'aytuhu nabiga u celi yafcaluhuna daalika alficla u celi oo dheeraynta ra'aytu haada hore nabiga u celi yafcaluhu midda ku jirtana ficilkaas oo dheeraynta u celi marka dheerayntaasoo maa ra'aytu nabiga aanan arag yafcaluhu xaal uu ficilkaasoo kale samaynaa weligey aanan arag fii salaatin salaad dhexdeed isagoo ku samayna ma aanan arag qadu weligey salaad la dhirir eeg weligay ma aanan arag ayuu yidhi abu muusa alashcari salaadaas salaad la dhirir eg wa khaasatan oo weliba nabigu dadka tujiyey ma la arag oo imaam uu ahaayo salaadaha dadka uu jamaacada guud tujiyo ma la arag salaad aad u dheera aheed saasaana loo tukadaa uma qaala wuxuu yidhi nabiga salى اllahu calayh wasalam ina haadihi alaayaati aayadahan allatii aayadaha yursiluha allaahu allah uu soo diro caza wajal laa takuunu uma sugnaato limowti axadin qof dhimashadiis walaa lixayaatihi qof noolaashadiisna uma sugnaato walaakina allaha allah waatana xikmadda ilaahay u soo diro aayadaha walaakina allaha allah yursiluhaa waa soo diraa yukhawifu xaal uu ku cabsi gelina bihaa aayadaha cibaadow addoommadiisa fa idaa ra'aytum haddaad aragtaan minhaa aayadaha xaggooda shay-an wax fafsaxuu u argagaxa ilaa dikrilahi xuska alleh wa ducaahi ilaahay la tuugidiisa iyo waistikfaarihi ilaahay dembi dhaf in laga dalbo marka aad ilaahay loo baryo oo ilaahay loogu argagaxo oo loo calacalo sidaas weeye waxaanan ku soo ogaan axaadiistan aan hadda soo qaadannay salaadda haddii ay qorax madoobaad loo tukanaa ma lala jahraa qur-aanka la aqrinaa mase hoosa loo aqrinaa ma hoosa loo aqrinaa mase waa lala jahraa fuqahada shaafici waxay yidhahdaan qorax madoobaadka waa lala jahraa waxaan rab cafan dayax madoobaadka waa lala jahraa laakiin qorax madoobaadka lala jahri ma waa la siraysana qoraxdu hadday madoobaato waa la siraysanaa laakiin dayaxa markuu madoobaado waa lala jahraa laakiin sunnadu waxay tahay labadaba in lala jahraa maxaa yeelay fiiriya saxiixulbukhaariga baabaa ku sugan baab uu qabtay baabuljahri bilqiraa'ati fi lkusuufi baabkaanu wuxuu ka hadlaa qorax madoobaadka in lala jahro xadiidka caaishuu keena waxaana ku sugan nabigu inuu la jahray qorax madoobaadkii nabigaa la jahray marka waa lala jahraa weeye daliilkaa la raaca sunada nabigaa la raaca sala allahu calay wasalam culummada shaaficiyada muxadisiintooduna weliba taasay raaceen maxaa yeelay culummada muslimiintu madhab haba sheegteen laakiin hadday madhabka iyo iskhilaafaan sunnada nabiga sidii imaam shaafici ka dardaarmay sunnaday raacayeen imaam shaaficiyana sidaa ka dardaarmay imaamu maaliga ka dardaarmay imaam axmed afarta imaam midaan ka dardaarmin ma jiro mid walbaa wuxuu dhihi jiray qowlkayga iyo xadiisku hadday iskhilaafaan xadiiska nabiga qaata saasuu dhihi jiray saas darteeda culummada shaaficiyada fiiri wuxuu yidhi xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi in lala jahro waxaa ku tegey saaxiba abi xaniifa abu yuusuf iyo moxamed ibnu xasan waxaa ku tegey axmed ibnu xambal waxaa ku tegey isxaaq ibnu raahwey waxaa ku tegey ibnu khusayma waa shaaficiyada asxaabu wujuuhoodii ibnulmundir waa shaaficiyada wa kayruhumaa min muxadii shaaficiyi iyo kayrkoodoo dhammaan culummada muxadisiinta shaaficiyada dhammaan culummada xadiiska aqoonta u leh oo shaaficiyada waxay yidhaahdeen maya mas'aladan waxaa raajixa in lala jahro maxaa yidha nabigaa la jahray sala allahu calay wasalam saasay yidhahdeen culummadii shaaficiyada ee muxadisiinta ahaa baabu salaatilistisqaa haadaan midkaanu baabu salaatilistisqaa waradalabka salaadiisa baabkii ka hadlaayo weeye sharciga islaamka waxaa ilaahay u soo dejiyey masaalixda diinka iyo adduunyada dhib adduun iyo dhib aakiraba in looga badbaado sidaas darteeda xaalad kastaba oo timaada sidii loo cilaaji laha ama loo daway lahayaa sharcigu sheegaa haddii ay abaar timaaddo ama webigu uu guro ama ceelashu ay guraan sharcigu wuxuu jideeyey sidii ilaahay roob looga dalbi lahaa saddex qaabaana roobdoontu ku sugnaatay saddexdaas qaab saddexdaba waa lagu roob dooni karaa midda koowaad waxay tahay qof in laydhaha ilaahay noo bari ayadoon salaad lagu jirin qofkaas uu calaacalaha ilaahay kor ugu taago dadkuna ay aaminsadaan sidii cumar ibnualkhadaab saxiibukhaarigay ku taallaa uu yeelay ta abaaru dhacday uu yidhi cabbaas ibnu cabdilmudalib nabiga adeerkiisu yidhi ilaahay bari dadkuna waa aaminsadeen waa bannaan tahay sidaas waxaa kalaa bannaan khadiibka markuu khudbada akrinaa in la yidhaahdo ilaahay noo bari ama iyadoon la dhihin asaga uu duceeyo dadkuna ay aaminsadaan gacmaha kor loo qaado oo khudbada dhexdeeda lagu roob doono ayaduna waa bannaan tahay waxaa kaloo bannaan sida ciiddii oo kale barqad inta bannaanka loo baxo oo la iskugu tago oo halkaas la iskugu yimaado in ilaahay lagu baryo laba ragcoo sida ciiddiya la tukado ayaduna waa bannaan tahay saddexdaas qaab ayaa sugan oo sunnada ku soo aroortay in loo roob doono laakiin fiiriya walaalayaal diinta islaamka dhaqanaa la rabaa in lagu dhaqmaa la rabaa haddii la yska akhristo kitaabkana xagga la dhigo caadada la yskaga socdo waa lagu khasaara soomaalida badankoodu marka abaaru dhacdo wax yaqaana qaabka roobka ilaahay loo weydiistaa waa yari bal waxaan dhihi karnaa waxa yaqaanaa waa badan yihin wax ku dhaqmaa yardhe tanaaba ka sii daran hadday jaahiliin ka yihiin waaba roonaa lahaayeen jahli kaliya maahan ayagoo og qaabka ilaahay roobka loo weydiisto la aadina qolaba sida yeli qolo waxay qalayaan sumal iyo sabeen iyo ceesaan sumalka waa neefka idaha oo labka ceesaantuna waa neefka dhadiga horiyaha soo ma jeedi sumal iyo sabeen iyo ceesaan qaar saasay qalanaaya qaran labay qalaan oo saddex kama dhigaan qaar ka daranaa jira oo haddii la sheego madaxaas qabsaydaan qaaraa waxay qalaan lix iyo toban orgi lix iyo tobankaas orgi shuruuday leeyihin shuruuddooda waxaa ka mid a inay qoor wada yihiin hal mid oo sangiyo hadduu ku jira ma ansaxaya laga roobdoontu roobdoontu ma ansixin soo ma jeedi dhammaan inay midab leeyihiinaa shardiyaha yidhahdeen si lix iyo tobanka hadday cadcad yihiin ama mid cadu ku jiro ma ansixin haddaysan marka midab lahayn oo la waayo wax midab leh bateriya inta la qooyee la mariya intaan la qalin midabaa loo yeelaa hadda waxaa ugu yaa badan waa in loo astajeeya loona weeseeya waxaa shuruuddaas ka mid ah dadka yaqaano dhan way og yihin laakiin dadku ma wada yaqaan dadku ma wada yaqaan qaar waxaa shuruudda ka mid a ninka qalaya magaciisa in maxamed la yidhaha ama maxamuud ha nuur ma qali karo erow ha laga yeeli ma labadaas marka bal fiiriya waxaas kitaabkay ku taallaa waxaas waa wax sixir u eg soo maaha saas darteeda dadaa inta qaleen aad qabiilo kaloo la darisaha yidhahdaan wana waa na sixraya waa maxay orgi loo weesaynay ama loo astajaynay war annagay war nagu sixrahay hadda miyaysan u ekayn sida qaar kaleeto markii roob la waayo waxay yaqaanaan waxaa yidhaha afa afagodana la yidhaha afagodan waa qoys iyo neef ha loo keeno qaar kaleeto markii la waayo roobka waxay yaqaaneen burdaha la akriyo burdaha qaar kaleeto waxay yaqaaneen marka roob la waayo huud iyo ancaam ha la akriyo huud iyo ancaam adugu lama tiri karo intaasoo dhan kitaab kuma taalo qaar kaleeto waxay yidhahdeen idaa xayaratkumul umuuru bacalaykum biahli qubuur hadday arrimuhu inin dhibaan qubuuraha u carara qabuuraha ari la geyna waa lagu qala waa xaqiiqo waa xaqiiqo in qabuuraha markaas ugu dhow xool la geeyo waa lagu qalo waa xaqiiqo so uma jeedin nin wadaada aan weydiiyey waxaan ku yidhi kitaabka fiqiga shaaficiga ka mida ee la yidhaha matnu abushujaaca kitaabkaas wakhtigaad akhrisatay meeqaa ka soo wareegtay markaasuu yidhi soddon sanaa ka soo wareegtay soddon sano ka hor alla ii akhriyey markaasaan weligaa kitaabkaas waxaan idhi ma dhigayaa marka abaaru dhacdo sida roobka ilaahay looga dalbado markaasuu yidhi haa waa dhiga kutubta ugu yar yar wey oo fiqiga shaaficiga laga barto soo maaha ma dhigaya sida roobka ilaahay looga dalbado haa weligaa meel lagu tukaa ma aragtaan weligay mana tukan wax tukaayana ma arag markaasaan ku yidhi sumar iyo sabeen iyo ceesaan meeqaad wax ka qasha hadda wuxuu yidhi abaartaan ugu badan sanad aan la qadin waaba yartay taas ha hadday abaaru dhacdo waa qasab bal bilaahi calaykum u fiirso kitaabkii asagaaba akhristay iska daa qofkan weligiis ma samayn meel lagu samaynayana ma arag laakiin muxuu weligiis arkaayey wax kitaab dhigaya aysan jirin sow sax marka bilaahi calaykum sow xaqiiqo ma ahan diinkii nabiga in laga leexday yaa diintii nabiga in laga leexday sow xaqiiqo ma ahan waa in ilaahay laga cabsadaa waa in ilaahay loo soo laabtaa ilaahi weynaa asagaan na abuurtay asagaan u baahnaa isagu nooma baahna wuxuu noo sheegay marka aan roob la-aanu nugu dhacdoon roob u baahanno sidaan u weydiisan lahay soo maaha ka warram haddaan idhahno kuu weydiisamayna qaabkaad sheegto ilaah qaabkaana kuu weydiisayna ma saxa sax maa marka ilaahay inaan ka cabsanno qof walbaaba diinka wuxuu ka fahmo waa inuu ku dhaqmo qof walbaaba diinta wuxuu ka fahmo ha ku dhaqmo annaga sharci inaan dejinno ilaahay nooma xil saarin sharcigu waa waxyi allah soo dejiyey nabiguna noogu soo dhiibay sala allahu calay wasalam annaga shaqadana ka raba waa maxay waa inaan sharciga raacno bis waxaasoo dhan waa dalaal iyo baadi marka waa inaan ilaahay uga cabsanno alxadiiu haani wاlhamsuun bacda almia xadiiska konton iyo labeeya boqol ka gadaal marwi rawaahu lbukhaariyu wa muslimu bukhaariya muslimaa ka wariyaan can cabdilaahi bni zayd bni caasim cabdilaahi bni zayd bni caasim almaazini qaala wuxuu uhi cabdilaahi bni zayd bni caasim kharajo nebiyu nabigaa baxay sala allahu calayh wasalam yastasqii xaalo uu waraab dalbayo isagoo roob dadka u dalbaya fatawajaha marka meel bannaan oo ciidda lagu tukan jiroo musalle la yidhaah halkaasaa nabigu tegey sala allahu calayh wasalam fatawajaha nebigu wuxuu u jihaystay ila alqiblati qiblada qiblada ayuu ujeed u jeestay nabiga sala allahu calayh wasalam yadcuu xaala uu ilaahay baryayo marka saddex shay aa nabigu sameeyey sala allahu calayh wasalam kow baryo badan oo ilaahay baryey labo laba ragcuu tukaday saddex inuu khudbo akhriyey saasayna u kala horreeyaan sida raajixa xaafidkuna uu u sheegayo halkan ku sheegayo waxa weeyaan markii hore nabiga sala allahu calayh wasalam inta qiblada u jeestuu duceeyey markii labaadna nabiga sala allahu calay waslm labadii ragcuu tujiyey markii saddexaadna khudbadu akriyey saasuu u kala hormariyey fatawajaha nebigu wuxuu u jihaystay ila alqiblati qiblada yadcuu xaal uu ducaynayo waxawala waana wareejiyey ridaahu go-isa kore taxwiilka waxaa la rabaa marada meeshii bidix xigtay inay midig xigsato meeshii korraydayna ay hoos marto marka nabigu markuu sameeyeyna dhammaan dadku waa la sameeyey maxaa markaas see loo qaban sidaasaa loo qaban sidaas mar haddaad u qabato khalaas si saxa ay ku imaan doontaa marada meesha korayda inay hoos martaa la rabaa meesha hoosaydana kor marto meeshii midig xigtayna bidix marto meeshii bidix xigtayna ay midig marto meeshii midig xigtayna bidix hadda maradii waa tan dhammaan way isbeddeshay meeshii kor xigtay hoosay xigtaa meeshii midig xigtay bidixay xigtaa meeshii bidixna midigay xigtaa khalaas qabashada kaliya haddaysan qaldamin si kale waxba uma qaldamaan labadan gacmood gacanta bidixdaa hoos mari midigta kor mari marka ku qabo marka labada daraf ku qabo bidixdaa hoosayda midigtaa korayda labada darafay hayaan khalaas waa kaas gad waa isbedel wixii o dhan abaartii waxaa ilaahay laga baryaa inuu roob ku bedelo tafaaula la yidhahda tafaaula la yidhahda ama samasaarsi samaansaarsi waxa weeyaan ilaahay ow xaaladayada wanaag u bedel waa abaarta aaran ku bedel wey marka nabigu waa bedelay dadkuna waa bedeleen dadkuna waa bedeleen oo nabiga keligiis ma bedelin sala allahu calayh wasalam ee dadkuna sidoo kale ayay u bedeleen sidoo kale ay u bedeleen dadkuna uma sallaa nabigu waa tukaday markaas ka gadaal fiiri marka hore waa duceeyey go uu bedelay kadib uu tukaday ragcatayna laba ragco labada ragco waxaa loo tukanaa sida ciid sida ciiddaa loo tukanaa labadaas ragcoo jahara uu la jahray fiihimaa labada ragco bilqiraa'ati qiraa'ada qiraa'ada waa la jahray nabiga kor u qaaday sida ciidda loola jahro wa fii lafdin waxaa ku sugnaa ataa wuxuu tegey almusalla musallaha xadiidkan culummadu waxay baraarujiyeen jaharka qiraa'ada bukhaariyaa wariyey muslim ma warin bukhaariyaa wariyey waa baraarujiyey imaam nawowi sharxa muslimka ibnulmulaqinna iclaamkuu ku baraarujiyey iclaamkuu ku baraarujiyey alxadiiu haaliث wاlkhamsuuna bacda almia xadiiska konton iyo saddexee boqol ka gadal rawaahu rawaahu lbukhaariyu wa muslimu bukhaariya muslima waxay ka wariyaan can anas ibni maalikin can anas bni maalikin radia allaahu canhu anna rajula nin dakala waa soo galay almasjida marka xadda xadiidkii hore oo cabdillaahi bni zayd bin caasim maxaan ogaanay nabigu laba ragcuu tukaday saasaan soo ogaanay soo maaha haddana nuuc kaloo loo roob doono wey tanuna waa midii khudbada lagu roob doonaayey waa midii khudbada lagu roob doonaayey weeye alxadiidu الثaaliث والhamsuuna bacda الmiئة rawaahu الbukhaariyu وmuslimu can anas bni maalikin radia allahu canhu ana rajula ninaa dakala masjida soo galay yowma اljumcati maalin jumca min baabin albaabuu ka soo galay albaabkaasoo kaana ku sugnaa naxwa daari اlqadaa daarta magaceeda la yidhaha daarulqadaa xaggeeda daarulqadaa waa noogu imaan doonata matnigu noogu imaan doona waa gurigii cumar ibnu اlkhadaab oo markuu dhimanayay uu ka dardaarmay in la gado wiilkiisa cabdullaahi ibni cumaru uga dardaarmay in la gado oo daynka lagu leeyahay looga bixiyo u fiirsada cumar ibnu khadaab waa kuma waa imaamkii muslimiintao dhan waxa uu xukumaa dhammaan caalamka islaamka isagaa xukumay maahan sacuudi maahan masar maahan shaam waa dhammaan waktigaasuna waa waktigee waa waktigii muslimiintu ugu qanisanaayeen ee dhaqaalo meel la dhiga la waayo dahabka uu ku rasaysnaa baytulmaalka iyo bangiga inta dawlad labadii dowladood adduunka ugu waaweynaayo gaalada ahaa labadiiba cagtaa la mesho dowladdii faris iyo dowladdii ruum markaasaa dahabkooda inta lasoo raraa bangiga muslimiinta la dhiga muslimiintii loo qaybiyey sidaasoy tahay imaamkii muslimiinta cumar ibnu khadaab wuxuu leeyahay hantida ummadda ka dhaxayda waa ummadda waa hantida dadku ay u yaqaaniin maalka dawladda wuxuu igala mid yahay maal agoomeed uu dhihi jiro maal agoomeed maalka agoomeed ilaahay wuxuu sheegay qofka wamanka faman kaana haniyan falyastacfif waman kaana faqiiran falya'kul bilmacruuf qofkii hani ah oo ka maarma agoonkana u shaqeeya ha dhowrsado yuu cuni adoonkana u shaqayda qofkii faqiir ah oo aan ka maarmin adoonkana u shaqeeya macruuf ha ku cuno macruuf waa maxay inta uu u baahan yahay iyo shaqadaas mushaarka lagu qabto intuu u baahan yahay hadday yar tahay intuu u baahan yuu qaadana mushaarka wada qaadan ma haddii baahidiisa iyo mushaarka baahidiisu badan tahayna baahidiisa qaadan maahe shaqadaasoo kale qof kale marka loo diro inta lagu siiyo ku qaadana waa agoonka saasaa ilaahay qur-aanka ku yidhi marka cumar ibnu khadaab wuxuu yidhi maalka dawladda maal agoomeed ugala midi markaasu wuxuu gaaray inuu dayn qaato dayn bankigiina waa buuxa markuu dhimanaayey wuxuu yidhi inta gurigayga la gado gurigayga daynka ku bixi cabdullaahi bnu cumarow hadduu bixin waayo daynka lagu leeyahay guriga lacagtiisa jufada aan ka dhashay reer beni caddi la kalmayso waxaa tira cumar idinka ehelkiisiiya ka bixiya daynka reer beni caddi hadday awoodi waayaan quraysh la kaalmayso waa imaamkii muslimiinta u fiirsada yaa dariiqaas maanta ma lagu socdaa maya inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun an waxaa weeyaan shan milyan oo dollar ama toban milyan oo dollar kursi ma lagu raadi laha haddii dariiqaas loo socdo maya wallahan lagu raadiye wallahan lagu raadiye inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun marka sida diinkii iyo dariiqiisii looga leexday annaguna waa u dulowna sow ma markuu sidaas cumar yeelay ilaahii weynaa adduunkay ayuu hoggaankiisa u dhiibay markaasaa gaala u dulowday markaasaa boqol boqolaal ayagoo ah ayagoo addoommaa ah ninka muslimkaa shan beertu u dirsanaa shanna arigu u dirsanaa shanna geelu u dirsanaa waa waa reer yurub iyo reer faris weeye soo ma jeedid shanna guriga xaaquu leeyahay asagoo iska cibaadaysa addoommadaana shaqayn laakiin maanta markaa sidaad aad aragteen aan u dhaqannay oon dariiqoodii qaadnay oon kitaabka alle xagga dhignoon dimuqraadiyad ku bedelannay sow annagu ma duloobin ya sow annagu ma duloobin sow ayaga madaxa loolama lalaadin ya waxa weeyaan sidaad yeesha ilahay kugu abaal marina markaasaa waxaan rabnaa sidii cumarna inaan u cizowno sida waxa weeyaan gaaladan aan u dhaqanno ma iskeeni maya may waa inaan dib u laabana oo ilaahay u toobad keenna haddaan ciso rabno marka waa guriga cumar ibnu khadaab daarulqadaaca layidha daynkiiya lagu baxshay oo loo loo gaday walxaal ayuu ninku soo galay masjidka rasuululahi rasuulka ilaahay sala اllahu calayh wasalam qaa'imun uu taagan yahay yakhdubu xaala uu rasuulku khudbayna ayuu taagan yahay fastaqbala ninkii wuxuu soo qaabilay rasuulallaahi rasuulka ilaahay sala اllahu calayh wasalam qaa'iman xaal uu ninku taagan yahay rasuulkana waa laga xaalay karaa faacilka istaqbalan ka xaaleeyey faacilka iyo mafcuulka kaad rabto fastaqbala ninkiyaa soo qaabilay rasuulalahi rasuulka ilaahay sala اllahu calayh wasalam qaa'iman xaal ninku taagan yahay amase qaa'iman xaaluu rasuulku taagan yahay labada mid karabta ka xaale uma qaala ninkiyaa wuxuu yidhi halkaas waxay ku tusaydaa khadiibka markuu khudbo akrinaa haddii loo baahdo jabadhka waa ay la hadli karaan maxaa ninkaasu nabiga waa la hadlay nabiguna ma dhihin xaad ila hadasha hadalka la diidaayo xaaraamta waa inaad qof kale la hadasho maxaa yeele qof kale haddaad la hadasho khadiibka khudbadiisi waa wadaa waa ku dhe waa ku dhaafe laakiin asaga haddaad la hadlaydo waxba ku dhaafi maayaan illa asaga waa midkaad la hadlayde marka khadiibka waa lala hadli karaa fiiri uma qaala ninkiiya wuxuu hi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahay ow halakatil amwaalu maalyaalkii waa halaagsameen abaaraa dhacday waa baaba'een wanqadacati subulu wadooyinkiina waa go-een wadooyinkii waa go-een maxaa loola jeedaa waxay yidhaha culummadu dadku markuu safra oo safarku isdhaafaa waa maray xoolo haystaan laakiin abaaro hadday timaaddo marka dambe waxaa la gaaraa wax lagu safraba in la waayo geelaa lagu safri jiray baabuur ma jirin geelii maba dhaqaaqi karo xoolo la badeec ahaan la suuqgeeyana lamaba hayo xoolihii abaaray la baabi-een qaarna wax kaa gadaa male meelaha yaalyaaliye marka s wadooyinkii waa go-een wax maraya lama arko geelii lagu safri lahaana waa tabar dhigay badeecadii la suuq gey lahaana waa dhammaad ama waa waxaan qiimo lahayn oo lagaa qaaday waa xoolo caataa marka wadooyinka waa go-en wax safraay lama arko abaaraa nagu dhacday fadcullaah ilaahay noo bari tacaala ila waa sarreeyahe yuuqifnaa ha noo gargaaree yuuqif marka la yidhaha afcalay ka timid waa gargaarid oo roob hana siiyee laakiin yaqif haddii la yidhaha yaada la fadxiyo roob hana siiyee waay markaas laakiin yada marka la godo yuqifnaa ha noo gargaaro abaarta naga qaaday wey qaala wuxuu yidhi anas fa rafaca rasuululahi rasuulka alla kor u qaaday sala اllahu calay waslm yadayhi labadiisa gacmood uu kor u qaaday kor u qaaday riwaayadaha xadiidka anas waxaa ku sugan wa rafaca naasu aydiyahum macahu yadcuuna dadkiina koray u qaadeen marka khudbada laakrina halkaas maray sugantaha in gacmaha kor loo qaado khudbooyinka jumcada marka khadiibka uu ducayna gacmaha kor looma qaado laakiin hadduu roobdoon ka hadlo asna kor uu qaadi karaa dadkuna koray u qaadayaan waana kan xadiiskeedi waa halkaasm waa halkaas mideeda kale koru qaadiddu waa kala duwan tahay marka roobdoonta ay tahay iyo marka colka laga ilaahay laga magangelayo amase jihaadka lagu jiro laleeyahy allow noo gargaar iyo maalinta carafo gacmaha kor u qaadidda waa in wejigeen lala simaa ama laga saro mariya ilaa kilkiluhu muuqdaan laakiin inta kale marka ilaahay la baryaao gacmaha kor loo qado horta kor u qaadidda axaadiista ku soo aroortay soddon xadiis waa ka badan yihi nabiga markuu alla baryaa kor u qaadi jiray gacmaha sala allahu alay waslam sida badan marka inta kale gacmaha meeshan xabadka ah lala simaa waana la isku dhejiya dadka gobol saasay leeyihiin saasay leeyihin kaar saasay leeyihin kaar saasay iska leeyihin maya waxa weeye gacmaha marka kor loo qaado saddexda gooro hore wejiga ugu yaraan waa in la gaarsiiyaa amase kor uga sii qaado saddexdaas aan sheegno hore laakiin inta kale xabadka lala siman waana la isku dhejiyaa sidii wax qof wax ceshana labadoodana waa laysi saaraa saasaa ilaahay loo barya saasa ilaahay loo barya saas ayaa ilaahay loo barya fa rafaca rasuululahi rasuulka ilaahay kor u qaaday sala allahu calayhi wasalam kor u qaaday yadayhi labadiisa gacmood marka wa rafaca naasu aydiyahum ayaa xadiiska riwaadiyay dadkuna koray u qaadeen dadkuna kor ayay u qaadeen waxaan kaloo rabaa inaan baraarujiyo mas'alo kale qaabka kor loo marka loogu qaadaa baryadu laba mid weey mar dhibaata ilaahay laga magangelaa abaarta allow naga qaad coolka allow naga qaad marna waxbaa la weydiisaa ilaahu caafimaad sii ilaahu risqi sii marka musiibo iyo dhibaato allow naga qaad laleeyahay gacmaha hoosaa loo jeedinay xadii saxiix muslimka iyo qayrkiis baa saa meesha cad calaacalaha cad dhulkaa la xijina gacanta dhabarkeedana cirkaa la xijina ilaa waxaa sii markaad leedahana waa hogane gacmaha taage ilaa waxay sii wa marka labadaasba waa inaad ku baraarugtaan ka qaabka koruqaadiduna saasuu kale yahay saasuu kale yahay xaafidkuna waa ku baraarujinaa fadxiga imaam nawowina sidaasuu culummada badankooda ka sheegay xadiidkana saasaa ku soo aroortay nabigu inuu gacmaha meeshoodan kor xijiyey meesha dhabarka inuu cirka xijiyey calacalahana dhulka xijiyey uma qaala nabigu wuxuu yidhi allahuma aqifna allow noo gargaar abaarta naga suuli allahuma aqifna allow noo gargaar allahuma aqifna tanna waxay ku tuseen markaad ilaahay baryaydo waa lagu celceliya ugu yaraan saddex mar asbaabaha baryada lagu aqbalo waxaa ka mid ah gacmaha la taago nabigu wuxuu yidhi salى اlahu عalيه wasalam in allaha xayiyun kariim alla waa mid xishood badan oo deeqsinimo badan addoonku markuu gacmaha taagto waa ka xishooda iyagoo maran inuu kusoo celiyo marka gacmo koru taagidda sababkii baryada lagu aqbali lahay ka mid ta tan kaleeto waa lagu celceliyaa ku celcelintu waa asbaabta baryada lagu aqbalay ka midta waa lagu celceliyaa baryada ugu yaraan saddex mar qaala anas wuxuu yidhi falaa wallaahi ilaahay baan ku dhaar tanna mucjiso weeye nabiga sida ilaahay baryadiisa u aqbalaa fiiri falaa wallaahi allaan ku dhaartay uu yidhi anas maa naraa kuma aanaan arkayn fi samaa'i cirka min saxaabin wax daruur ah walaa qasacatin xataa adya walaa qasacatin ay qicatin xataa gabal yar cirka ma saarnayn cirku waa bannaanaa wamaa baynanaa annaga iyo wa bayna salcin salcigu waa buur madiine ku taalla wamaa baynanaa annaga iyo wa bayna salcin buurta salci la yidhaha dhexdeenna kuma sugnayn min beytin guri walaa daarin guri maxay kala yihiin beytin iyo daarin albeytu waa almanzilu saqiir waa guriga yar daartuna waa guriga weyn sidaasay kala yihiin marka almanzilu saqiir weeye beytku daartuna waa mansilka kabiirkaa guri yar iyo guri weyn midna buurta iyo annaga nooma dhexayn qaala anas wuxuu yidhi faطalacad waa ka soo baxday min waraa'ihi waraa'i salci buurta salci la yidhaha gadaalkiisa saxaabatun daruura ka soo baxday daruurtaasoo milu tursi gaashaan oo kala gaashaanku waa bahal yaroo maqaar ah oo hubka layskaga dhigi jiray waqtigii warmaha iyo seefta lagu dagaalami jiray marka waa wax yar gaashaanaad la mooda cad yar oo gaashaan ay laeg tahay daruur yaraa buurta dhabarkeeda ka soo baxday falamaa tawasadad markay dhexdhexaysatay asamaa cirka inta sharad waa faaftay awoodda alle bal aad ugu fiirsada daruur keligeedoo yara halkaan istaageen biye ka soo daadana annaga caqligeenna haddaan ku fiirino wuxuu keenaa haddiiba biyo ka daateen waa inay yaraato soo maha ilaa biyaha ka daatay markay diska yidhaahdaanay weynaaneen meel wax looga soo darana adigu ma taqaanin waa onkoda waa sii weynaaneen meel kaleu biyuhu ka daadaan waa sii weyn ilaa cirka dhan uu qabsoomo adoo u jeeda aa daruurtaas ay weynaanay fili meesha laga weynaana adiga ma taqaan maya allah maamulaya daruurtii yarkaa cirka dhexbartankiisa intay istaagtay ay keligeed weynaatay keligeeday weynaatay filiya waa kala faaftay inta sharad waa faaftay allaa ballaarinaya uma amdarad kadibna waa madaraydayoo roob ayaa ka soo daatay qaala anas wuxuu yidhi falaa wallaahi allaan ku dhaartay allaan ku dhaartaye maa ra'ayna shamsa qoraxda ma aanaan arag sabtan usbuuc sabtiga loola jeeda maalin sabti waa hal usbuuc sida riwaayadaha gobol ku soo arooray sabcan toddoba maalin saasaa soo aroortay sabcan haddaan fiida hal jumce aa lagu leey hal jumce waxay loola jeeda hal usbuuc marka sabti hal usbuuc qorax maanaan arag jumcadaas laga bilaabo ilaa jumcadii dambe qaala anas wuxuu yidhi uma dakala rajulu ninaas oo jumcadii iyadoo roob da-ayaa laga baxa jumcadii dambe asagoo roobkii socdaa khudbadii la akhriyay usbuucaas waa socda roob fiiriya uma dakala rajulu ninaa soo galay minalbaabi albaabkii laftirkiisiyaa nin ka soo galay jumcadii dambe filjumucati jumcadiiu soo galay jumcadii almuqbilati ood soo ku soo aadaneed midaas walxaalu soo galay rasuululahi rasuulka ilaahi sala اllahu calay wasalam qaa'imun uu taagan yahay yakhdubu xaalu khudbay yakhdubu naasa dadka xaalu u khudbaynaayuu nabigu taagan yahay fastaqbala ninkii waa soo qaabilay hu nabiga qaa'iman xaalu yahay midkii taagan ninku ama nabigu fastaqbala ninkiyaa soo qaabilay hu nabiga qaa'iman xaalu yahay ninku mid taagan ama nabigu mid taagan labadaba kuu bannaanta faqaala wuxuu yidhi ninkii yaa rasuulalaahi rasuulka ilaahayo halakatil amwaalu xoola waa halaagsameen roobaa u dhammeeyey roobkii aa u dhammeeyey xoolihii naga baaba'shay wanqaطacati subulu wadooyinkiina waa go-eenoo roobaa gooyey fadcullaah ilaahay bari an yumsikaha inuu qabto annaa xaggeenna naga qabto roobkan ilaahay inuu roobka naga qabto ilaahay noo bari banu aadanka mogta tabar dhaxaa ma leh tanna waa dhib tanna waa dhib meel dhexuu raba qaala anas wuxuu yidhi farafaca rasuululahi rasuulka alla kor u qaaday sala اlahu alay waslm yadayhi uma qaala wuxuu yidhi allahuma xawaalaynaa allahuma ajcal allow yeel roobka xawaalaynaa hareeraheen marka roobku hadduu bato ilaah naga qaad dembi maha soomaalida gobolaaba kufri mooda ila roob ee wixii ku dila ma waa kale kaaga roob hadduu socdo waa ku dilahe adiga wixii ku dila waa ku wixii kale marka waa iska caaminnimo ilaa roobka naga jooji haddii ay yidhahdo qaara war waa kufri war kufri iyo dembi midna maaha ee xoogaa qofkii dhib maa u dana adiga fiiri in biyo ku dilaan abaar kudi ku disho miyaa kuu kala roob maya wixii ku dila waa dhibka adiga marka ilaahay roobka inuu naga joojiyo ilahay noo bar ilaahay ou naga wareeji a nabigu yidhi sala allahu alay waslm allahuma xawaalaynaa allahuma ajcal allow roobka yeel xawaalaynaa hareeraheenna walaa calaynaa allow korkeenna ha yeelin hooyooyinka soomaaliyeed inay dad muslimiin asaalatan ah fiiri xadiis ma akhrisan ma yaqaanin roobka hadduu ku barto allow ararta iyo awra daaqeenka ayli ararta manta hareeraha waay nafsu waay waa hooyooyin duqaho weligood xadiis maqan laakiin maxay ku tusee asal islaamnimada waa kala dhaxleen soomaalidu maahan shala maahan darad wax loo keenay waa kala dhaxleen dadkii hore sidii loo kala dhexlaaya soomaaligii ku haray isagoo diina soo ma jeeda markaas allahu ararti awra daaqeenka meelahaas xoogu daaqaan wa allahuma xawaaleynaa allahuma ajcal yeel xawaaleynaa hareeraheenna walaa calaynaa korkeenna ha yeelin allaahuma allah ijcal yeel roobka calal akaami taagaga akaamtu waa jamcu akima waa noo soo socotaa taagaga meesha dhul u dheertaa waya duudadka iyo ilaahay ow taagaga yeel wadiraabi iyo buuraha yaryar wadiraabi buuraha yaryar weeye diraabka wa buduunil owdiyati waadiyaalka calooshooda meelaha biyuhu fadhiistaan allow ku shub wa manaabiti shajari meelaha geeduhu ka soo dhashaan meelaha daaqa oon dadna joogin markaas ku baaba'ayn ilaahu meelaha daaqu ka soo dhasho alla ku shub weeye manaabiti shajari waa meelaha dhirtu ka soo dhalato oo daaqa hadhow loo baahana qaala wuxuu yidhi anas fa aqlacat way fuqday markii hore allowna si yidhi waa soo daatay allow naga jooji markuu yidhi waa waa ka fuqday oo biyihiyay joojiday daruurtii wa kharajnaa waa ka soo baxnay masaajidkii namshi xaalan ku socayno fii shamsi qoraxda fiiri baryada ilaahay siduu uga aqbala nabigeenna suuban sala allahu calay wasalam qaala shariga wuxuu yidhi waa taabicigii ka weydi ka wariyey xadiidka anas qaala shariga wuxuu yidhi fasa'altu anasa bna maalik anasa bna maalikina waxaan weydiiyey ahuwa ninka maalinka dambe soo galay arajulul awalu ma ninkii horu ahaa ninka maalinka dambe yidhi rasuulka alla wadooyinku waa go-an xolu waa baabeen ilaahay inuu roobka naga joojiyo ilaahay bari ma ninkii horu ahaa qaala anas wuxuu yidhi laa adri ma ogi saxaabada iyo taabiciyaalka diintan ammaanay ku sideen waxay ka shakiyaan ma sheegayaan ninku inuu ninkii hore ahaa iyo inuu nin kale aha ma kala aqaanayo addiraabu aljibaalu siqaar diraab waa buuraha yaryar walaakaam jamcu akima akimaa la jamciyey aclaa waa meel ka sarrayda min araabiyati raabiyadu martafaca min alardi wey dhulka meesha xoogaa buuran waa alera raabiya akimaduna waa ka sii sarrayda waa duudka korkiisa walaakaam jamcu akima aclaa akimadu waa ka sarraydaa min araabiyati xoogaa meesha taagga wa duuna alhadbati hadbadana waa ka yarta hadbadu waaba meeshu hadday inta aad u dheerato buur yar noqoto wey buurta yartaa wey wa daaru lqadaa daaru cumar ibn اkhadaab cumar ibn khadaab daartiisi wey radia allahu canhu sumiyad waa lagu magacaabay bidaalika magacaas liannaha daartaas biicad waa la gaday fii qadaa'i daynihi cumar daynkiisa in lagu bixiya loo gaday allah subxaana wa tacala aclam sal اllah wslm wbaaraka calaa nabiyina mxamed